ismaaciil cabdi xuseen waxa uu ka mid yahay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waxa uu ciidda ka guraa wadooyinka gaar ahaana wadada laamiga ah ee dhex marta magaalada kismaayo ismaaciil waxa uu kasoo laabtay xeryaha qaxootiga ee dalka kenya gaar ahaana xerada kaakuma inta uu joogay waxa uu nadiifin ku sameeyey wadada laamiga ah ee marta bartamaha magaalada isagoona si iskiisa isku xilqaamay waa kan ismaaciil oo ka waramaya sababaha ku kalifay inuu nadiifiyo jidadka magaalada iyo waxyaabaha uu kala kulmo bulshada reer kismaayo shaqadan waxay igu dhiirgeliyey soomaalinimo iyo muwaadininimo iyo wadaninimo markaan arkay oo laamiga oo ciid daadsan laamigaan saan u quruxan badan oo ciidii oo laamiga laba dhinacsaa usoo gashay marka waxaan hadaystay macnaa laamiga ciidda inaan ka qaado marka meeshan keliya maahan waxaan kasoo bilaabay ku toltaba kale ilaa waxaan geeyey aargada haddana waxaa imaan meeshaan hallahan yar baan u adkaatay dhaga bahashi carrada waa la jibinaa jibisana qadgarwina carrada loo qaadana marka meeshan hadda marka lagu adkaatay intaas meeshaas macnaa ciidda kabaabahan meeshan marka imaan shaakada waxaa isku bedeshay garweyn in la jibiyo yaa isku bedeshay marka laamiga saan ma ahaan jirin laamiga waa soo saarna bilicdiisa waxaa naga go-an laamiga meel walba oo ciid saan oo kale ugu jirto inaan ka qaadno markaan ku guulaysano ciidda markaan qaadno isbuuc walba inaan xaaqin usoo qaadano aan xaaqin markaan ciidda aan ka guulaysano aan ka saarno isbuuc walba toddoba bir ka bacdi inaan xaaqin soo qaadano marka hadda hal maadaa noogu dhib ah marka ciidda oo la qaadayo xagga lase laamiga dhinaciisa la dhigaayo ayaan rabna inaan lagu caawiyo in laga qaado ciidan shacabkii iyo ganacsatada iyo maamulkii in ayagana garabkeena ay galaan oo ciidda aan ay qaadaan dhanka kale ismaaciila ayaa sheegay in wadooyinka qaarkood ay maristooda ku adkeen dadka naafada ah ee wata baaskiilada maadaama ay bacaad noqdeen saas darteedna markii ciidda laga guray ay u fududaatay maristooda iyagoona ammaan iyo duca isugu daray wiilkan dhallinyarada ah ee iskiisa isku xilqaamay dadka curyaaminta oo baskiilka wataan meesha waxay ku mari jirtaa cariiri laamiga haloo yar u ahaa meeshii ayaga oo baskiilkeeda oo mar lahayna oo kuluya lahayna wuxuu ahaa bacad alxamdulilah shukra bilcaalamiin maanta ayagaba ii duceynayanbo ninka meesha oo baskiilkiisa oo sidii haddaan ku mari jiray oo rafaatiisa uu mari jiray maanta baskiil keligiisa iska socdo waxay leeyihiin ilaahay ow ducadaas muhiima marka adinkana ducadaas oryaaminta dacana inaad ka qayb qaadatiin ciidaas oo si laga qaadi lahaa dhow meesha ay kusoo noqon laamiga ay kusoo noqon yaan ubaahan lahaa aniga sidii aniga haddaan sameynaya meeshan hadda wax aniga hadda oo mishaar aan ku qaato ma laha dadka badan markaan dhahayo kaali iskaa wax u qabso waayo markaan dhaho war naga tikoreya lacag baad ku qaadanaysaa aliiley waa ilaa lacag bad ku qaadanaysaa anagaa been noo sheegaysaa ay leeyihin markaasaan boorkan aan qortay iskaa wax u qabso aan qortay si caddeen iguna qabto marka hadda waxaan ka baryayaa dadweynaha sharafta leh oo reer jubbaland inay ayagana ka qayb qaataan ugu dambayntiina ismaaciil cabdi xuseen ayaa dhallinyarada reer jubbaland ugu baaqay inay iskooda isku xilqaamaan sidii bulshadooda ay wax ugu qaban lahaayeen